Dr Maxamed Xasan Gaashiin oo ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgasha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in soonku uu faa'iido caafimaad u leeyahay bukaanada la nool cudurrada sonkorta dhiig karka gaaska iyo xanuuno kale waxa uu sheegay inay muhiim u tahay in bishan barakeysan ee Ramadaan ay ka faa'iidaystaan dadka qaba cudurradaasi haddaba waa kan Dr Maxamed Xasan Gaashiin oo ka hadlaya arrimahaasi isagoo bulshada ugu baaqay inay bishani ka faa'iidaystaan soonka ramadaanka wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo badan kuwaas oo saameyn togan ku yeesha jirka iyo maskaxda qofka waxaana ka mid ah nadiifinta jirka namber kow waa nadiifinta jirka soonku wuxuu gacan ka geystaa nadiifinta jirka isaga oo caawiyo in laga saaro sunta markii la soomo jirka wuxuu bilaabaa inuu isticmaalo kaydka dufanka iyo tamarta jirka taasoo nadiifinayso nidaamka dheefshiidka soonka wuxuu nadiifiyaa mindhicirka iyo dheefshiidka isagoo yareynaya xanuunada sida gaaska iyo dheefshiid xumada islamarkaana jirka uu gubiyo dufanka kaydka ah kaydkaas ayuu la soo baxayaa markaasna jirkaada wuxuu noqonayaa jir isku dheelitiran hagaajinta caafimaadka wadnaha soonku wuxuu hoos u dhigaa karaa heerka kolestaroolka xun taasoo ka hortag kaasoo ka hortagta cudurrada wadnaha wuxuuna sidoo kale hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga taasoo kordhinaysa caafimaadka wadnaha iyo xididada dhiigga dufanka loo baahnayn oo gubiyo dufanka colesteroolka oo ldlka oo gubiyo marka ilaahay subxaanahu watacaala ah annaga bisha ramadaan ayuu noo faral yeeli kow iyo toban bilood inuu wax la cuno hal bilna la soomo bishaas kow iyo toban saac kasoo naatid saddex iyo toban saac kasoo naatid kow iyo toban saacna wax cuntid nidaam fiican oo aad marka loo baarayna ilaahi subxaanahu watacaala wax walba naga og wax walba nooma kashifna annaga laakiin marka aad loo baaray wax badan oo faa'iide ah inay ku jiraan oo caafimaadka ah